bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka cumdatu saalig oo soo jeedinayo sheekh maxamed sheekh cumar dirir waxaanu ka kooban yahay laba c d oo m b three ah tanina waa tii koobaad nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi wasalam kitaabkan magaciisu waa cumdatu saalig wa cumdatu naasir qofkii saalig ahaa ee macnaha cibaadaysanayay shayga cilmiga ahaa ee cuskanaya wey cumdo u ahaa kii naasiga ahaa ee cibaadaysanayay isaguna shaygii cuddadiisa ahaa ee uu ku diyaar garoobaya weeyaan ninkaanana dee waa ninkaan la yidhaahdo axmed ibnu naqiib laba sharax baa kollay midina taqriir yar ku sameeyey ninka kamraawi la idhaha ninkan kale isaguna la idhaha camr bnu mubarik isaguna sharaxa fadulilaahiga ayuu leeyahay kole shuraaxdiisu ma badno kaasi uu tilmaami doono sheekh nawowigu had iyo jeer aada u cuskanaya tasxiixiisa oo wixii uu tasxiixiyo ayaan ictimaadi doonaa bu odhan doona markaa weli shuraax aada u fiican oo sidii kii aynu soo maraynay abushaaca oo kale aynu ku arkaynay markaa axaadiidta takriijinaya ama adilada dee saaray ayaan weli jirin oo adiladaan cili u bambixin man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay uu khayr la doono waxa uu fahamsiiyaa diinta waxa uu markaa yihi qaala lmusanifu raximah llah bismi illaahi araxmani raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin ilaahay mahad ilaahay baa mahad iska leh caalamkan oo dhan ama caalamiintao dhan rabbiga de isagu ahaa wasala allahu calaa sayidina muxamed naxariis ilaahaha yeela nebi maxamed oo hormuudkii ummadda ah wa calaa aalih wasaxbi ajmaciin qaalkii asxaabtana dhammaantood ilaahay naxariista ha siiyey haadaa mukhtasar kani waxa uu leeyahay waa kitaab kooban calaa madhab alimaam ashaaficiy sheekha imaamka ah ee shaafici la yidhaahdo madhabka ashaaficiya hormuudka ah ayaa markaa kitaabkan madhabkiisa uu ku sugan yahay waana mukhtasar iska kooban magaciisuna dee sheekha waxa uu ahaa maxamed ibnu idriis ninkaa usuulka dee waadiciisa ahaa sida kitaabkii risaalada macruufka ku ah marka shaaficani waa nin saxaabi ahoo dee saxaabina u dhalay oo ilaa awowgiisa labaad meelahaas kaasaa loo nisbeeyey raximahu raxmat ullaahi calayhi waridwaan naxariistii ilaahay iyo raali noqoshihiisuba dushiisa ha ahaaday waxa uu leeyahay ikhtasartu fiihi waxaan kusoo gaabsaday bu yihi sheekh cala saxiix kii saxiixa ahaa oo min almadhab madhabkan shawaaficda intii markaa saxiix ahayd ayaabaan kusoo gaabsaday bu cinda araaficiyi wanawawiy labadaa sheekh oo kale aimada waaweyn bay kamid ahaayeen madhabka marka labadaa sheekh wixii agtooda saxeixa ay isku waafaqsan yihiin mutafaqa min xaysu daliil marka la ego taasaan ku gaabsanayaabu marka raafic ibnu khaliij baa dee raaficina loo nisbeeyo shaafici waxaan leeyahay saxaabiya saxaabigii raafic ibnu khaliij ayaa araaficiyi loo nisbeeyey sida ay dee shuraahu tilmaamayaan oo waa sheekhan le kitaabkan weyne muxararka la idhaahdo waxa kale oo nawowina loo nisbeeyey meel sham ku taala oo magaalo ah qaryad nawo la idhaahdo annawowi isaguna waa kutubtiisa dee kitaabka majmuuca la idhaha iyabaa kamid a cimrigiisa waa yara oo ilaa shan iyo afartan jir meelahaas taqriiban ku dhintay kutub aada u fara badanna waa leeyahay maraajic waaweyn majmuuca uu kamid yahay rawda kitaabka la idhaha uu kamid yahay manhaajka uu kamid yahay oo luqa iyo xadiid iyo fiqiba leh kollay ma guursatadana waa ku jiray ragga aan markaa lahayn xaal ninkii lahaabuu ahaa anigu bikaaradayda waxaan ku jabinayaa xururayn ee dumarkan dhiiggale adduunyada hungurayn maayo marka labadaa sheekh bal agtooda wixii saxeixa ee ay u arkeen xagga daliil ahaan inuu saxeix yahay kaasaan ku gaabsanayaa bu aw axadihimaa cinda axadihimaa shaygii saxeixa midkood agtiisa oo haddii labadooda mid kamid ihi oo saxeix ka dhigo kaasaan raacaya waadkuru fiihi khilaa waqad adkuru inaan sheegana waa laga yaabaa fiihi khilaafa khilaaf inaan sheego oo dee in la isku khilaafsan yahay fi bacdi suwar khilaafkaa runtii wuu yaraynaya sida qadaasi ay kutusayso taqliil macnaha wax yar baa khilaaf sheegi doonaa oo minhaajka oo kale dee markaad aragto waxaa ku badan khilaaf abhar iyo asax iyo qiila iyo wa fii qawlin ereyadaasaa badan marka waxaa laga yaabaa masaladii dee haddii aad ilaado xusuuso in kii qawigahaa iyo kii qiilkahaaba aad kala garan weydaa yar adkaan karta marka kan oo kale la eego de isagu waxa uu soo uu soo lakisay sidaa darteed khilaafka aan ku dhex sheegayaa waa yaryahay bu ee badnaan maayo haddii masala aimadaas si aan soo sheega ay isku khilaafaan waan sheegi doonaa khilaafka oo waan ishaari doonaa anigoo midna qawi ka dhigaya midna qiil ahaan u sheegi doonaa waqad adkuru fiihi khilaaf fi lmukhtasari wey fiihidaas mukhtasarka meelo koob kooban oo aada u yar ayaad qiila arki doontaa ama wax khilaafaba sidaas oo kale isaguna waxaa kitaabkan irshaadka la idhaahdo ee ismaaciil ibn muqri uu leeyahay kitaabka weyn ee maaragta fatxuljawaadka uu sharxayo oo isagana masaa'ilka markaa had iyo jeer asaxan buu gaaliba ku tilmaama wadalika buu i kaasi waxau ahaaday ida ikhtalafa marka uu iskhilaafo tasxiixuhumaa labadan sheekh ee midna nawowi la idhaahdo midna raafici la idhaahdo ee aimada mujtahidiinta ee madhabka kamid a markuu tasxiixoodu iskhilaafo wadalika waktigaas idaa waktigii bu ahaaday macnaa goortaan khilaafka sheegaya idaa waktigii wey ikhtalafa tasxiixuhuma markuu tasxiixoodu iskhilaafo ayaa khilaafka sheegi waan odhan doonaa masaladaas waa caynkaa waqiila kada maya waxaa la yidhi sidaasaa la yidhi oo labadaa qowl baan sheegaya anigoo ka qawiga ahayna uu noqonayo kaan horreysiiyey kan dambean qiilada ku sheegayaana aan u tilmaamayo ka laga xoog badan yahay inuu yihi ida ikhtalafa tasxiixuma muqadiman aniga oo horu marin doona litasxiixi nawi alimaamu nawi tasxiixiisaan horreysiinayaa bu oo labada nin ninkaasaa sii muxadidsan oo dee xagga takriijka axaadiistana ku jiray waana dee kan saxiixu muslimka sharxiisa leh marar badanna waxaad arkaysaa manhaajka isaga oo mararka qaarkood leh masaladaa iyo masaladaa waxaan uga tegay in aan sheego adila aanay lahayn buu odhanaya matala waysadoo kale xubnaha in la maydho raaficigu waxa uu sheegayaa ama muxar in marka xubin la akriyayaa xoogaa ducaa la akriya xubintan kale xoogaa ducaa ood odhanayso waa loo qiyaasa ama way ku yar munaasabsanyihin dabadacooyinkaas oo dhan daliil baan kusoo aroorina markaa waan iska wada dhaafay mar haddii sheekani uu xagga xadiidka aada ugu sii dhowdhow yahay waxaan rajixi doonaa bu uhi qowlkiisa tasxiixiisa fayakunu waxa uu noqon doonaa muqaabilu ka kasoo hor jeedaana marka halkaa jaaziman miy nusqooyinka qaarkood nusqadaa shaarixa malaa waxaan ku arkay jaaziman bihi jaaziman bihi ayuu raacinayaa markaa tasxiixa nawawina waan horreysiinayaa jaaziman bihi isagana waan go-aaminayaa masaladaas waa caynkaas baan odhanayaa oo go-aan baan ku samaynaya fa yakunu dabeed waxa uu noqon doonaa muqaabilu ka ka soo horjeeda tasxiixa raafici raafici tasxiixiisunbuu noqonaya markaa kan nawawina waan go-aaminaya kan kale raaficina qiila baan ku sheegi doonaa buui si dee labada masale aan kugu kala rajaxo labada khilaaf khilaafku marka uu jiro waan ku kala rajaxayaa buu kuleeyahy wa samaytuhu waxaan ku magacaabay kitaabkan cumdat asaalik wa cuddat annaasik waa magacun walaclaamu laa tufasar bayda aclaamta laa tufasar inta badan lama fasiro oo magacu dee ha ahaada mid markaas wax tusinaya haddana laakiin kol hadii uu noqday mid runtii aan imika shay magac u ah sidiisaasuunbaa lagu qaataa nin baa waraaq buu qoray mid jooga lughaya isagoo ceelgaal jooga markaasaa wuxuu halku ka odhan lahaa dee min lughaya ilaa ceelgaal oo kale ayuu fasiray min masaki rijl ilaa biiri kafir buu wuxuu fasirayaa markaa lughayadii buu fasirayaa masakurijli uli biri birukafir buu ihi ceelgaal marka waxaaba laga yaabaa inay dee tacqiid keento oo laba fahmi waayo wallaha as'alu ilaahay waxaan weydiisanayaa an yanfaca bihi inuu ku anfaco kitaabkan dadka inuu ku anfaco ayaan weydiisanaya wahuwa xasbi ilaahay kaafigayga wey kaygu filan ee aanan ka warwarayn weeyaan wuxuu igaga filan yahay wax alla wixii aan doonayo inuu ii fududeeyo oo dhan wa nicma alwakiil mid arrinkayga aan u dhiibto ayaa isagu u wanaagsan yahay kitaabu tahaara bahaaradii buu markaa usoo horeysiiyey bahaaraduna dee laba qaybood bay noqotaa mid baatiniya iyo mid daahira labadaasay noqotaa oo masalan dee tan baatinka ah waxaa kamid ah qofkii oo iska nadiifiyo munaafiqnimadii shakigii iyo xasadkii iyo kibirkii iyo asifaata damiimata kullaha sifooyinkii liitay oo dhan ilaa qofkii in hoosta ka caafimaad qabo waa daruuri haddii markaa aanu taa ka caafimaad qabinna de ama munaafiq baa lagu sheegaya ama kaafir ama fiihi marad fii quluubihim maradun baad arkaysa iyadoo ilaahay uu leeyahay markaa taa iyadoo loo baahan yahay kolleyba oo cibaadaadka ansixidoodii dee ay rukni weyn u tahay inuu hoosta ka nadiifsan yahay qof haddana tanuu dahaaradan kaga hadlaya halkan waxa ay tahay dahaaradii ahayd maxay xagga ee jidhka ee ama jinaabada qofkuu daahir ka noqonayay ama xaydkiiyo nifaaska ama wayse la-aanta ama wasakdii kale ee dee uu kuu sheegi doone nijaasooyinka uu tirinayo ta uu ka hadlaya runtii waa taa marka waxaan dee qofku iska daahirinayaana waa xadadkii waa weynaa ama yaraa ama dhexdhexaadka ahaa halkiisa aynu kuwaa ku gaari doonaa mar haddii haddaba dahaaro laga hadlayo dee waxyaabaha lagu dahaaro qaato waxaa ugu fiican biyaha dabeedna biyihii buu soo horeysiinayaa iyo arinkooda dahaaradaniina kolley cibaadadii waxay u tahay miftaax miftaaxu salaati adahuur salaada waxa fure u ah dahuurka midkii salaadiisa ilaahay aqbali maayo idaa axdas xataa yatawada marka uu weyse jabo ilaa uu dee weysaysto ilaahay ma aqbalayo salaadiisa ayuu leeyahay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam allahu yuxibu lmutahiriin biyaha haddaba habkii aada kusoo arkaysay abushijaac inuu uqaybiyey ee ama toddobada ahaa ama afarta ahaa isagu saddex midun buu kasoo qaadanaya su-aashii imtixaankana inoogu jirtay oo biyahan toddobada qaybood ahaa wax badan inaanay kusii tacaluqin buu arkaya biyihii markaa lagu dahaaro qaadan karay inbuu qeyd u samaynaya afar buu ka dhigayay markaa mid karaaha ah iyo iyo mid nijaasa iyo mid daahira iyo mid dahuura markaa isagu saddex buu kolka hore kasoo qaadaya markaasuu kii karaahada ahana gooni u saaraya marka almiyaahu aqsaam biyuhu waa saddex qaybood buu dahuurun wa daahirun wa najisun asalkooda waa saddexda min xaysu isticmaal marka la eego ma la isticmaali karayaa biyihii ise lama isticmaali karayo saddexdan un baa markaa laga soo qaadanaya mid dahuura mid daahira iyo mid najisa oo facuulkan ba had iyo jeer min siyaqi lmubaalaga waxay ku daraan nuxaadu dee facuul faciilun iyo mifcaal iyo facuul sida akuul iyo qaruur oo kale iyo dahuur markaa waa kuwo aada u nadiif hadii aada ay u nadiif yihiinna waxbay nadiifin karayaan daahir laakin hadii la yidhi waa faacil oo uu ka sokeeya oo waa ismi faacilo de isagu iska caadiya markaa macnihiisi waxa uu ka dhigan yahay waa mid sidiisun da isaga nadiifin waxba nadiifin karaya najisna waaba kii la iska dhaafay isagu saddexdii buu doonayaa markaa inuu mid walba dee sharxo oo uu ka hadlo fadahuuru marka had iyo jeerna mukhtasarka iyo mutawasitka iyo mudawalka fawaaida leeyihin waxa wey qofka oo ka bilaaba halkiisa markii hore adigoo wax soo arkayay baad intiina arkaysaa siyaaduu ku daray inaad arkaysa ama wuu sii qaybinaya qaybuu sii badinaya ka ku-xigaa ama wuu sii kordhinaya oo intii hore wax kusii daraya marka intii horena dee waxay noqonaysaa mid lagugu soo celiyo wixii siyaadada ahna waad sii qaadanaysa si dhib yar baad u qaadan karaysa oo markaa aan kugu adkaanayn fadahuuru biyaha dahuurka ahi huwa daahiru fii nafsi waa biyaha sidiisa u dee nadiiftaha isagu almubahiru ligayri dee wixii kale lagu maydhana wuu nadiifinaya almubahiru ligayri labada dhinacba waa ku suuro gelaya wdaahiru biyahan daahirka ahina huwa daahiru fii nafsi waa mid isagu naftiisa unu daahira walaa yuطahiru gayrahu wixii aan isaga ahayna ma nadiifinayo bian istcmila fi fardi طahaara waxaa loo isticmaalay طahaaro farada aw izaalati najaasa ayaa loo isticmaalay mala biyahaase qofku ku maydhay amaba uu ku weysaystay dee iska daahir weyi sidaa darteed baa dee haddii cidi haraada la iska cabi karayaa waxna lagu karsan karayaa oo dee daahir wuu yahay ee xaggii waxaan loo isticmaalayn inuu xadadkiiska maydhidiisii mar haddii mid lagu maydhay mid labaad saan lagu maydhi doonin kolkaa wa kaasina waa qeybtii labaad wanajisu kayruhumaa biyahan laleeya waa nijaas waa kii aan labadaa midna ahayn ama nijaasi ay ku dhacday isagoo qaliila ama haba badnaadee dee wuu isbedelay dhadhankiisii ortiisii iyo midabkiisii baa isbedelay wanajisu kayruhuma biyaha najiska ahi waa biyaha aan labadaa midna ahayn ee iska liita ama nijaasi kaadihii saxarihi waxbaa ku daatay amaba waxay noqdeen kuwo haba badnaadeen oo dee laba foostiya waxa ahaadeen dee isbedelayo wixii la odhan jiray ajada aji iska noqdeen markaa kolkay ajadaasoo kale dee timaado qofkii dee uu tayamumay ile biyo daahira mahaye falaa yajuuzu haddaba ma banaana rafcu xadatin xadath inuu qofkii iska kor yeelo walaa isaalatu najis najas isaalatu najas nijaasti inuu iska nadiifiyaana ma banaano ilaa bilmaai almutlaq biyihii sii daysnaa ee wax ku qaydan aan lahayn kuwaasun baa la isku nadiifin karaa markaad doonaysa xadas inaad iska nadiifiso ama nijaasna aada iska nadiifiso biyaha mutlaqa waa inaad isticmaasho biyaha mutlaqa oo dee meesha waxaa ku jira marka shuruudda salaada waxa aynu arkayno waxaa marayna waxaynu ku arki doonaa in uu leeyahay qofku waanu daahir oo uu ka daahir yahay xadadkii ama uu ka daahir yahay nijaastii jirhka iyo marada iyo meeshuu ku tukanaya ku sugnayd haddaba waxa uu iskaga nadiifinayaa biyaha mudlaqa mudlaq marka la yidhi waa biyo milixle-i waa biyo caanale-i dacfaraan bay leeyihiin waxyaabaha dee magaca ama waxay leeyihiin kaadi waxaa qaydkaa raacsan waa biyo sidaasa waa inay ka hadhaayo waa biyo una yihiin biyo magaca mudlaqee sii daysa waa inay iska leeyihin isagaaba sii tilmaamee waxa uri wa huwa tahuur waa biyahaynu soo sheegayna dee wax nadiifinaya calaa ayi sifatin kaan tilmaantuu doonaya hal ahaado tilmaantii uu doonaya hal ahaado tilmaantaasoo min asli lkhilqati abuurkiisa asalkeeda ah abuurkiisa huseynaysa biyahan abuurkooda kol haddii ay tilmaantaasi la xidhiidho ama biyo yaro cawla ha noqdeen ama qaar aada u calcalyo ha noqdeen ama qaar cagaar ka yar muuqdo ha noqdeen laakiin dee habkaa kolba hadiyo jeer biyuu dee meesha ku jiraan waa kuwa wegaada sida qaalibkaa markaa biyahaas nooc ay doonayaan ha ahaadeen kol haddii sidii ilaahay uu ku abuuray una yihiinoo wax bedelay aanu jirin meesha ay ku sugan yihiin dee kolba kalarkeedun bay yeelanaya kuwa weeye kuwa markaa dahuurka ah ee laleeyahay ha la isticmaalo marka wax la nadiifinayo waxaa kaloo dee iska suuragala aslu lkhilqa abuurkan uu sheegayaa inuu yahay ka kownihi xulwan aw milxan aw abyada aw aswada mesal waa biyo dhanaan oo kale dee biyihii badda oo waa kii nabiga ka hadlaya lahaa huwa ahuuru maau alxilu maytatu baktiga baduna waa xalaal biyihiisana waa lagu dahaaro qaadan karaya ila abuurkiisi waxa weeye inuu yahay kuwo milix leh ama xalow biyo macaan hadii ay yihiinna waa lamid biyihii dee waxay noqon karaan kuwo calcalyo ah oo cad ama aswada oo madow oo meelaha qaarkood dee webiyaasha iyo badaha iyo ceerashaba waa madow wayukrahu waxaa karaaha abuuri oo la karaahaystay min xaysu sharci dhib ku imanaya qofka awgeed bilmushama biyihii qoraxda lagu kululeeyay fi lbilaadi alxaara wadamada kulul fi lawaani weel baa lagu kululeeyey almunabicati ee diismeeyey wahiya tan munabicadu sheegayaana maa yudraqu waa kuwa lagu dubeeyo bilmadaaric dubeyaasha ila dahaba walfida labadaas mooyaane watazuulu bitabriid waxaanay ku suulaysaa karaahadaas iyadoo la qaboojiyo xagga caafimaad ahaan marka la eego dee qofkii muslimka ahaa sida dembigan iyo looga ilaalinayo xadadkan iyo najaasan iyo ayaa dee naftiisiina loogu lexa jeclaabaya qofki oo loo ilaalinaya sharcigu dee halaag kula dooni maayo addiinu yusr marka haddaba biyahan had iyo jeer marka wadanka kulul la joogo qoraxda lagu kululeeyo weelka uu ku jiraana iyo weelkan sufurka ah ama macdanta aynu nidhaano had iyo jeer marka wax lagu dhufto aan kala dilaacayn laakiin diiqma dande jandig oo kale iyo marka biyihii intoo lagu shubo bacadka loo dhigay aada u kululaadaan wadankuna xaraarad badan leeyahay de qofki haddii uu jirkiisii ku shubo barasiya wixii lamida buu ka qaadaabaa la tijaabiye oo qofku uu ka qaadayaa bay leeyihi daba xaajadu kol haddii ay caynkaa tahay oo dee la arkay in darar ama cadcadaan jirkiisii qofka ay ku imanayaan de waa karaahiyo ilaa wixii sharciga qofka waxyeelaya lama doonayo maxay haddaba karaahadani meesha kaga bixi karay de qofka iska qaboojiyo intuu meel dhigo ayuu qaboojinaya dabeedna kolka ay u qaboobaan ayuu iska isticmaalaya iyadoo dee karaahadii caafimaadkiisa darteed loo joojiyey ay meesha ka baxday watazuulu bitabriid laakiin dee waxaan wax kululeeya waa inuu qoraxda yahay bay leeyihiin wadankuna wadan kulul waa inuu yahay weelkuna kaa jaandiga waa inuu yahay inahaas oo dhan laakiin haddii weelku iyo dahabki iyo lacagti filfartaan baafidaa iyo dahabki iyagu dee way ka wanaagsan yihiin macdan ahaan kuwaa kale markaa wax dhib ah iyagu ma keenaan bay leeyihin wayukrahu bilmushamasi in lagu weelkaa la isticmaalo fi lbilaadi alxaara dee wadankeena oo kale wax iska qabo isagu fi lawaani lmuntabica weelkii macdanta ahaa wahiya maa yudraqu bilmadaaric waxaa marka la dubeeyo de isku ururaya una isu tegaya ila waxaan kale daasadahu way dildilaacaya ilaa dahaba walfida labadaas mooyaane watazuulu bitabriid oo karaahadii baa markaa ka tegaysa waxa uu haddaba u gudbay biyihii iyo isbedelkoodii iyo waxaanay isku bedeleen de marna wuxuu noqon karaa wax daahira marna wax nijaasa buu noqon karaa waasuu ka hadlaya kale kitaabkuna waxaad moodaa qeybtan cibaadaadka ayuu aada uga hadlayaa oo nuskiiba uu ku dhawaan karaa halkii afarta ruuc ay ahayd inay isleegaadaan isagu k qeybtanu aada u badin doonaa waidaa tagayara almaau markay biyihii isbedelaan tagayuran kaiira isbedel badan bixaysu yuslabu can iyada oo laga qaadayo ismu lmaa magacii biyahana laga qaadayo bimukhaalafati shay daahir shay daahir ahoo ku darmay daraaddii baa magacii looga qaadaya shaygaas oo yumkinu sawnu canh in laga ilaaliyaana ay dee iska suuragal tahay ml shaygaa laga ilaalin karaya ka daqiiqin waaba daqiiqdii cadaynaysa wazacfaraani zacfaraankan dumarku gacmaha marsadaan ee cadaynaya biyihii aw istcmila amaba biyihii waa la isticmaalay duuna alqulatayn isagoo foosto ka yar ayaa loo isticmaalay fii fardi bahaarati xadad xadadkii laga nadiif noqonayay oo salaad farado loo dahaaro qaadanaya la isticmaalay walow lisabiyin ama dee sabiba ha ahaada qofkan yare isticmaalay aw inajis ama dee lilnajaas ayaa loo isticmaalay iskamaynidii walaw lam yatagayar yaan isbedelin be de kol hadday duuna lqolatayhi kol la isticmaalay kol hadii la isticmaalay ya isbedelin be arrimaanaan isku soo xidhay oo dhan haddii ay dhacda bukuud lam tajuz ma banaana aldahaaratu bih in lagu dahaaro qaataa bihi ma banaana wuxuu kaga yar duwan yahay abshaaci wuxuu samaynayaa tacbiiro ama jumlooyin sida kutubaha fuqahada in badan ay uhadlaan isku xidhaan oo meelna ka bilaabmaya meelna ku dhamaanaya dhowr shay oo isku xukuna ayay israacinayaan oo shardigooda ama mutadahooda meel ka wada bilaabmaya jawaabtuna ay meel noqonayso biyihii buu ku yihi haddii tagayur ku yimaado isbedel ya isbedel baa yimid tagayurkaasina waa kaiir wax yaroo qaliila lagama hadlayo oo aan dhib lahayn laakin waa biyo aada ay umuuqda isbedelkooda isbedelkii buu sawiray waa isbedelka magaca ka qaadaya bixaytu yuslabu canhu ismu lmaa oo magaciiba uu ka guuraya mar haddii caynka ay noqoto dee horta waxaad tidhaahdaa bal soo qasi jawaabto lam tajuz aldahaaratu bihi lama isticmaali kara dho markaa shaygan lagu darayna waa shay in laga ilaaliya ay suroobayso oo xagga dambe uu ku sheegi doonaa waxyaabihii dee masel aan laga ilaalin karayn iyo ixtiraaska uu ka baxay halkan quyuudan oo xidhay wixii ka baxay xagga dambe kugu sheegaya daqiiqdii iyo saacfaraanki iyo kuwayaalahaas oo kale de wax laga ilaalin karo oo biyaha meeshoodii kuma jiraan oo wax dusha kaga imanaya marka haddii ay magacii ka qaadaan oo la idhaa kani waa daqiiq la qooshay kani waa saacfaraan ma laguma dahaaro qaadanayo de magaciiba uu ka tegay ila maa un mutlaq ma aha biyihii haddaba duna lqolatayn aha qolataynkana bal isagaa sheegi doono qadarkiisa eh haddii iyagana la isticmaalo oo salaad farada loo isticmaalo cibaado farada gudashadeed walow qofka isticmaalaya sabiba ha ahaada bukuuriye aw inajis amaba biyihii nijaasta ahaa markan uu kuleeyay aw najis waxa uu kuleeyay macduufun calaa fardi dahara yani ana almaa almustacmala qismaani mastucmila fi fard mastucmila fi isaalati najaas biyihii baa loo isticmaalay farad kolka hore marka labaadna nijaas iska maydhideed baa loo isticmaalay lam tajuzi dahaaratu bi masaa'ilkaa dhowrkaada kol haddii biyi isbedeleen kol haddii mustacmal ay noqdeen kol haddii nijaas ay noqdeen arrimaha dhowrkaa ee maxaa la isticmaali biyahaynu soo sheegnay maahe fain tagayara haddaba biyihii haddii ay isbedelaan bizacfaraan zacfaraankii bay isku bedeleen iyo wanaxwi wixii lamid a saxfraanku de waa geedkan casan iska macruufka ah casaanka ah yasiiran in yar bay isbedeleen oon macno lahayn aw bimujaawirihi ama waxyaabo la olog ah la jaara ayay biyihii isku bedeleen kacuudin waaba geed qoyan wa duhnin ama shay subaga labadaas oo mutayabayni la udgooneeyey oo biyihii ku reebaya udgoon aw bimaa laa yumkinu shay aanay suuroobaynin bay isku bedeleen assawnu canh in dee laga ilaaliyo waxaan lagaba ilaalin karayn bay biyi isku bedeleen ka duxlabi waaba baashan xayaabada la idhaha faraagta aada uga buuxda wa waraqi shajarin iyo caleentii dee dhirta dhirta had iyo jeer qaar baa kusoo laalaatama biyo faraq geliya amaba caleentaasoo tanaasara fiihi ku daabta iyo wa bituraabin ciid ka dhigay biyihii calow calow iyo wa tuuli moksin biyihiibaa habadii in fara badan iskaga jiray ama mase ustucmila waa la isticmaalay dheh fi nafli sunaa loo isticmaalay ka matladatin waa laquuqashadii oo kale iyo wa tajdiidi wuduu waysadii la cusboonaysiinayay ila farad maaha iyadu markaas iyo wa guslin masnuun maydhin iska sunaa baa loo isticmaalay aw jumica almustacmalu ama biyihii la isticmaalayay ayaa la isku daray oo la badiyey oo la kordhiyey fabalaga kulatayn markaa wuxuu gaadhay foosto jaazat dahaaratu bi intaasoo dhan in lagu dahaaro qaataa way iska banaanta masaa'il dhowra halkan isku xidhay fain tagayara jawaabkeedi waa halkee jaazat dahaaratu bihi oo kaa horena ficlu shardigiibu ahaa tagayara jawaab shardigiina waa laba sadar iyo badh marka la dhaafo wey laba sadar iyo badh kolka la dhaafo jaazat iطahaaratu bihi ayuunbuu noqonaya waana quyuuddii kolkii hore uu soo xidhay waxyaabihii ka baxayay ee aada isweydiin lahayd o aada odhan lahayd qaydkaasaad xidhee haddii qaydkaa la waayo maxaa dhacaya kaana waad shardide haddii kaa shardigaasi ima waayo maxaa imanaya su-aalihii nooca ahaa ead weydiin lahayd buu jawaabahoodii sheegay oo had iyo jeer marka uu shuruudo sheego ama quyuud quyuudaasi waxay leeyihin muxtarazaat waxyaabo marka hore dee laga saaraya meesha oo la mancinayo meesha loo diiday kuwiin buu gooni u ururiyey taasina waxay faa'ideynaysaa un iitaax ay arrintii sii cadayso ayay faa'ideynaysaa ay keenaysa haddii sacfaraanku yasiir yahay waa lagu dahaaro qaadan karaa o ama wax la jaara bay isku bedeleen biyihii sida cuudkii iyo duhnigii iyo udgoonaan dee cuudka had iyo jeer waxaa iska jira dhir iska udgoon sida geedka dayibka la idhaahdo oo kale oo biyi hadduu dhex kala udgooneynaya sida marka dabka la shidanayaba u udgoonyahay ama waxaan lagaba ilaalin karayn ayay isku bedeleen laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha qofkana waxaa lagu mashaqeeya ama ummadda dee wixii ay kari karayaan sida xayaabadii iyo caleentii geedka ee ku daadanaysay iyo ciiddii biyuhu ay ku jireen amaba in badan baabay tuululmok meesha ku raagay ha waxaa dhacdaa dee marka meeshu dhooqo tahay biyihii iskaba nadiif ayaa dee isbedelaan hadiyo jeer marka ama xoolusaa u dhex maraan dee ciidda way bedeshaa baliyaasha waaweyn oo adiga arka oo cawl bay noqdaan ama naflibaaba loo isticmaalay biyihii biyahan mustacmalka ah ee kolkaa hore aynu kasoo warramayne waxay ahaayeen kuwa runtii dee loo loo isticmaalay farad salaad farad oo loo isticmaalay haddii haddaba sunno loo isticmaalay sida luqluqashadii dee luqluqashada ma farad baa mise waa sunne marka waysada la joogo dee waa iska sun ayay ahayd faradkii ila faradku waa intan aayaddu ay sheegtay taksiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru-uusikum waarjulakum ila lkacbayn iyo niyadii oo dayna malacmaal biniyaad iyo tartiibta aayadda laga faa'idaystay ama xadiidkii odhanaya ibda-u bima bada allahu bihi kolkaa luqluqashadii iyo waysadii la cusboonaysiinayay iyo mayrigii sunnaha ahaa iyo biyihii la isticmaalay oo dhami dee mar labaad waa la isticmaali karaa buu kuleeyahy ama mustacmalkiibaaba la badiyey almustacmal ayaa la kordhiyey oo markii mustacmalka la farabadiyey ayuu qulatayn gaadhay bal qulataynkana xagga dambe ayuu ku sheegi doonaa mar iyagana waa la iska isticmaali karaa mujaazati tahaaratu bihi masalada ikhtilaafka haddaba waxay shaaficiyadu ka qabaan ayuu bal halkan iyadana ku xusaya ikhtilaafkana de waa adiga arkay caaisha oo leh anigii nebigaa xeedho ka wada maydhanaya si xaggaasu ka taagnaa ana xagganaan ka taagnaa markaa xeeladaa isa dee labada gacmood unbuu darsanaya isku shubaya alla labada gacmood un baan darsanaya hadday doonaan fujaan yarba ha qaateen oo ha dardarsanayeen oo ha isku shubayeen laakiin kolleyba xeedhadii oo dhex taalla ayay saa u darsanayeen ay dusha iskaga subayeen ilan baalkan faraha badan ee tilaadidan waaweyn iyo baadkan iyo imkaaniyaadkan badani waktigaa may jirin noloshaa dabiiciga iska wanaagsan baana iskaga sugnaa marka iyagu sida ay u awilayaan shaaficiyada ama ay u arkayaan qadiyadan ikhtilaaf waa ta noocana madaahibta kale waa laga yaabaa de inay niyadan ku khilaafsan yihiin fain ikhtarata waxa ihi walow adkala hadduu geliyo mutawatirun mid weysaysanaya yadahu gacantiisii buu geliyey weelkii biyaha fujaankii amaba daasadii oo kale bacda qasli wajhihi intii wejigiisa uu maydhay maratan intii wejigiisii mar maydhay aw junubun ama qof jinaabalebaa weelkii gacanta geliyey bacda niyati intii uu niyooday kadib fii duuni lqollatayn labaduba weelaan furso gaadsiisnayn ayay geliyeen gacanta faktarafa markaasuu dabeetana darsaday wa nawa aliktiraaf iktiraafka waxaa la yidhahdana wuu niyooday lam yadura ma dhibayo oo baaqigii ma noqonayo kuwa mustacmal ah laakiin baaqigiina wuu iska isticmaali karaa oo dahaaradiisii kale wuu kusii isticmaalaya wailaa haddii aanu iktiraaf niyoonin saara albaaqi mustacmalan intii soo hadhay baa ka tag noqonay iyagu macnaha way sugayaan darsashadan oo mana diidi karaan oo daliilkaa sheegay markay laakiin raacinayaan waxa weeyaan in horta la maydho wejigii markay tahay markay waysada tahay waa in wejigii halkii mar ee waajibka hala maydho ile waa kan ku yihi maratan oo bacda qasli lwajhi ayaa qaarkood cabiraya mar hadduu wejigii hal mar maydhay wixii ka dambeeya dee barsashunbuu niyoonaya wuu iska sii wadi doonaa kolba saa intuu gacanta usoo daro ayuunbu xubnaha intii kale ku isticmaalaya kolba u dari doonaa oo saasunbu ku wadaya laakin dee qofkii maydhanaya isaga waxba xubnaha kale horeysiintoodu qeyb ma ahayn arkaantii mise ahayd mayrigu dee wuxuuna ahayd aniya wa tacmiimu lbadani bilmaa inuu qofkii niyoodo biyihiina jirkii wada gaadhsiiyun ba ahayd laakiin midigoo laga bilaabay iyo qaarka kaleo laga bilaabay iyo iska sunna ahayd sidaa darteed qofkan junubka ah inuu isagu niyoodo unbaa shardiya oo niya uhoreyso haddaba kol haddii ikhtiraaf uu niyooday faiktarafa wanafal wanawa liktiraaf laa ba'sa bay leeyihin lam yadurahu wailaa saara lbaaqi mustacmara haddii laakiin marka u horeeyaba uu ku bilaabo faraxalkii amaba maydrigii oo aanu niyoonin hustaa ugu bilaabo dhibka meesha soo baxayaa wuxuu yahay bay leeyihin biyihii ka kasoo hadhay intaa uu daray mooya wixii kasoo hadhay ayaa mustacmal noqonaya bayna waxaad laakiin yar moodeysaa naska marka la eego in qolyaha kale ikhtilaafkiiy waxba aan shardiyay niyadiis inay usii dhow yihiin waayo dee waxba kuma cadda axaadiida mawduucaasunbuu kaga hadlaya oo kan mutawadina waa inuu mar wejiga maydhaa dabeedna niyoodaa kan jinaabada lihina waa inuu niyo u keenaa intaasay ku kala duwan yihiin walow in qamada hadday daf yidhaahdaan junubaani laba qof oo jinaabadeysa iyo faakar wax ka faakfaru iyo wax kasii fara badani dafcatan mar qura ayay wada quuseen aw waaxidun bacda waaxid ama midiba mid buu kasii dabagalay fii qulatayni biyada iskaba kooban oo biyaha qulataynkaas hoosta irtafacat janaabatuhum jinaabadoodii meesha way ka baxaysaa oo dee daahir bay noqonayaa walaa yasiiru mustacmalan biyihiina mustacmal ma noqonaya macnaha wuxuuna uga jeedaa kol haddii dee biyihii aanay isbedelin dadkan jinaabada le haba wada tiilbadeen oo ha galeenen oo midiba mar ha yidhahda balana ibane aan dhex fadhiista waynu degdegaynahay mustacmal noqon maaya oo markuu meesha ka saaraya waxa wey lama odhanayo dee biyihii mar haddii ay qolatayn dhag ahun ahaayeen kan galay iyo kan kale galay midiba inbuu qaatay oo biyaha qaybbuu mid waliba la tegay kii waliba markuu galo dee inbuu qaatay markaa qulatooyinkii baa nuqsaamay mustacmalna way noqdeen oo farad bay u isticmaaleen waxba had noocaasa lagu soo aroorin maayo ama bushii noocaas sababtuna waxay tahay waxay dee jirka bani aadamka uu ka qaadaa biyahan foosada aada ugu tagayari si kooban mar haddii dhar iyo waxba aanay gashanayn laakiin ay ahaayeen dee qofkaas ka mudhaa bashari basharkiisa ama jirkiisa wuxuu qaadaa wuu yaryahay buu kuuri laba jinaabo le ayaa mar qura wada galay ama way isaga dambeeyeen waaxidun bacda waaxid ama ka badbaadeen irtafacat janaabatuhum walaa yasiru mustacmala mustacmalna noqon maayo walaa yasiru lmaau mustacmala qulataynka haddaba waxaan la idhaahdo ayuu inagu soo celceliyey dhowr jeer qulataynkiibaa markaa halkan uu ka sheegaya walqulataani qulada markeeda hore waxaa la idhaha qarbadka darigii horeba soomaalidu ee wax ahaan u ahaa qarbadka waxaan la idhaahdo dhiilna waxa u ahaa tibraarka markaa weylaha iyo bahalaha ugaadha waaweyn dee qarbadkaa biyaha lagu dhaaminayo ayuunbaa lagala soo bixi jiray harag xagga hore iyo xagga dambe uun ka dalool oo dhan laga xidhayo laakiin intan dhexda dee wada isku wada yaalla oo aan dhexda laga dillaacinayn bu aha tibraarkuna dee waa kii caanaha lagu shuban jiray waata tallaajadna isaga ahaa una ahaa jalxad iyo waxoo la isticmaalaama neefkana dee kolka la dhaaminayo dee labadaa qullo ama labadaa qarbad ayuunbaa hareeraha laga saari jiray sida labadan kiisho waaweyn oo kale ayuunbaa la saari jiray dabeedna qulataanku waa kuwaas wey kuwaasuu ka hadlaya sheegaya marka walqulataani labadaa qarbada la sheegaya khamsu miati rod waa shan boqol oo rodol baqdaadiya oo rodolkan baqdaad meeshan ciraaq taqriiban waa markaan kuusoo yar dhaweeye bukul waxbay ku darmi karaan kana dhinmi karaan wa misaaxatuhumaa cabirkooda dhulkuna diraac waa dhudhun iyo warubucun rubuc diraac duulan wa cardan wa cumqan eradka ballarka iyo hoosta intaasaana ku qiyaasnay buu ku uri marka la eego xagga miisaanka waa nooca marka la eego xagga masaaxada waa sidaas buu ku uri ee haddii weer aada haysatana dee ku qiyaas rodolka iyo waxaa haddaad meel hawda joogtana booraanka qarandiga ku qiyaas buy markaa booraankan qarandiga kolkaa dee qodan rubuc iyo diraac diraac iyo waxaan leeyahay rubuc erarki iyo ballaarki iyo hoosta ila waa saddexdaa cabirun bay yeelanaysaa ardi iyo cumqi iyo iyo tuur marka hadii ay intaa isu la eg tahay qadarkeedu waa intaas guud biyaha ku jira kol hadii caynkaahi kolkaa warkaynu dee kolkaynu abushjaac maraynay baynu soo qiyaasnay in ay yihiin fostum bay iska noqonayaan fosto ayay noqonayaan laba boqol oo litir meelaha laba boqol oo kiile ayuunbay ku dhawaanayaan oo kuladiiba inay boqol kiilo tahay meelaha ama boqol litir ayuunbay iska dhawaanayaan marka haddii dee foosto ay tahay ama foosto iyo wax yar ereg barkii meelahaas waa qullataan xadiidkaana markaa dee xusaya oo markay biyuhu qullataan gaadhaan laa yaxmilu lkhabar inaan wasakda qaadeen haddaba fal qullataani buu yihi labadan qarbada aynu sheegaynaa laa tanjusu ma nijaasoodo bimujaradi mulaaqaat annajaas nijaasa oo ku dhacday oo keliya nijaas kuma noqdaan haddii nijaas ku dhacdo nijaas kuma noqdaan bal bitakyiiri bihaa markay nijaasta isla bedelaan walaw yasiiran in yarba ha ahaadee markaasay nijaas noqdaan biyu hadday foosadaa gaadhaan buu koobi ma la iska isticmaali karaya nijaasibaha ku dhacdo hadday doonaysa laakiin goortaan la isticmaali karayn waa marka ay isbedelaan biyihii saddexda shay ee uu sheegi doono ay iska bedelaan dhaandhaanka iyo urta iyo aragga midun kolkay iska bedelaan maxaa laakin jira biyahan duuna alqollatayna ee iyagu foosadaa ka yar haddii ay ku dhacdo nijaastu hadday ku dhacdo iyaanay isbedelin be way xumaanayaan iyagu markaa oo way kharibmayaan falqullataani laa tanjusu bimujaradi mulaaqaati najaas bal bitakyiiri biha isbedelkay isla bedeleen nijaasta walow yasiiran haba yaraato lacalahu raacaa fii lafdi lqollataan walaa farqa bayna atagyiir alxisiy aw ataqdiiriy labada waa waa sidoo kale uma in zaala hadduu meesha ka baxo altagayuru isbedelkan biyaha ku dhacay binafsihi hadduu isla bedelo oo biyihi ay isbedelaan aw bimaa-in ama biyo kale ayaaba lagu daray daahura daahir kuu noqonaya sala waxaynu aragnaa baadiyaha biyuhu iyagoo iska aja ah oo ceel yar ama bal yar ku jira ayaa marka xoolaha iyo waxaasi ay ka joogsadaan ee laydhaasina ay marta martay ajabaxaan oo urkii sunfuudhii ku timid ama midabkii yar cagaarka nooday ayay laydhaasi ka kaxaysaa dabeetana biyihii way iska macaalaadaan oo way iska wanaagsanaadaan oo ajanimadii way ka baadaan marka ay xooluhu galaanay sii walaaqaana way ku kacdaa haddaba tu sheegaya waa saas oo kale haddii taqayurkii sidiisa uu isaga bo-o dee cidina aanay ka kaxaynin oon wax lagu buufiye jirin ama biyo kalaaba lagu daray ama roobbaaba dee balligii yaraa buuxiyeyba oo isbedelkii hore meeshu ka baxay ilan kolka biyii ay kordhaan way isbedelayaan dee daahir buu noqonaya daahir buu noqonaya kolka ila qulatayna way yihiin qaydkii horun baa laga helayaa dee taqayur iyo isbedelna ma jiro ixtiraaskiibu haddaba sheegay aw amase binaxwi miskin cadar lagu daray bay isla bedeleen aw bikhallin ama waxaa khalka la yidhaahdo dee lagu dahaaro qaadan karin ayay ku bedeleen aw bituraabin ama ciid baa lagu facabsay falaa daahir noqon maaya marka biyahan waxaa bedelay de waa loo fikiray oo waxaa la baalaanka ma maarane aan ku buufina cadar ama miski aan ku buufin dadkii halkaa joogay baa ufikira maya kolkaa iyadu kolkaa ma noqonayaan dee kuwo la isticmaalin waxan baa imika waxay sameeyaan warshadahan ay isticmaalaan iyo waxan baa wadamadaas ee kuwa dabadaha iyo meelahaas warshaday u sameeyaan fara badan oo biyahana aada dee u faraha badan ee magaalooyinka kasoo baxaya bulaacadaha ay warshadaha ku wareejiyaan warshadaa hore iyagoo saxaarada iyo kaadida wixii isku jiraan bay marinayaan tan labaadna iyagoo kuwaas ka hadheen bay marinayaan saddexaadna iyaga oo biyo yar midab la-a ta afraadna iyagoo soo cadaada intaa chemical iyo balaayo ay ku darayaan saasay u kala reebreebaya marka dambe waxaa laga yaabaa in mar lixaadka ama marshanaadka ayay soo saarayaan biyo kaleerahoo cad ayay soo saarayaan markii ugu horeysay bay hadheen saxaarada iyo kaadiya wixii markii da markii dhexena waxa hadhay midabkii markii u dambeeyeyna biyo cadbay soo saaray saasay kulanaya anaga biyo naga khasaaroobi maayaan bal wuxuuna naga ilaalistaan bacaha iyo waxyaabaha warshadaha naga kharibi kara biyo ay dhex marayaan markaa dee kuu sheegaya waa noocaas waa qurunkaa aan daahirayn weysa hadii la bedelay oo dee sidaa culayskaasi loo saaray biyihii salaa sahayb noqon maayo falaa yadkur nimankan gaaladaa dee wuxuu wax sharci ku salaysan baan ahayn hadday iska maadiyena waxyaaba badan bay ku xisaabtamayaan adduunyahan un wey wa duunahumaa duuna alqolatayn haddii biyihii ay ka yar yihiin labadaa qarbad yanjusu nijaas bay noqonayaan bimujaradi mulaaqaat annajaas markay nijaasadu dhibic ku tidhaahdo hadii baaldi halkaaga ku yalo qaadi ay ku dhacdo ama xoogaa yar oo dhiigii uu ku daato dee way isbedelaysa mar haddii mulaaqaatku yimid oo mulaaqaatku waa la kulanki nijaasda ay la kulanka wain lam yatagayar waxbaba yaanu isbedelin yaa midabkooduba isbedelina kor haddii dee nijaasa ku dhacday biyo inay iska kooban yihiin way isbede waxay noqonayaan nijaasaan la isticmaali karayn laakiin yar buu kasoo reebayaaoo iyadaa dee iska kooban ilaa an yaqaca fiihi inuu ku dhaco mooyaane najisun nijaas inay ku dhacdo taasoo laa yaraahu lbasar araggu aanu arkayn koobnaan intay leeg aw maytatun ama bakti yar baa ku dhacay laa dama laha saail dhiig dareeraya aanu lahayn aan lahayn dhiig dareeraya kadubaabin waaba duksigiiy wanaxwi wixii lamida falaa yaduru dhibi maayo wasawaaun masaladan aan kuu sheega waxaa iskaga mid ah aljaari biyaha durdura waraakib iyo kuwa fadhiya waxaan ku dhacay hadduu yahay nijaas yar oo aragu aanu qaban karayn mararka qaarkood waxaa dhacda biyo halkaa yaalla in neef xooli kaajoo dhinacaa dabaysha tiixtiix yar uu kasoo duulo marka jidhkaaga aad ka eegta aada arkiba weydo qoyaankiisa ama biyaha xaggoodii aada arkayso inuu dhaqaajiyey biyaha laakiin wax dareen badan aan le aanu hayn taasoo kale wax iska yucfa qaliilu intiisaa yar wala iska cafi mar haddii araggiiba aanu qaban karayn haddii baktigaa yare aan dhiiggaba lahayn uu ku dhacana sababa kii xadiidka nabiga kuxusay calayhi salaatu wasalaam baalkaa dubaabka la yidhahde dee dhiig dareeraya aan lahayn markuu biyaha dhex galo maxaa lagu samaynayay yunqanas i indee saasun loo yartiimiyo laga saaro kanaacadii iyo waxyaabihii yaralkaha lamid bay iyaguna noqon doonaa biyihii doreerayay iyo kuwii raakidka ahaa labaduba iskaga mid un bay noqonayaan arrintan fa in kuusira alqaliilu biyihii badnaa biyihii yara hadii la badiyay qaliilkii ayaa la badiyay kuusira waa dee ficilkii oo la majhuuleeya un wey kaafara kuusira sida quutil oo kale qaatala quutila daaraba duuriba kaasara kuusira ficilkaa dee ajwaska la idhaa dhexda ka buqa marka la majhuuleynayo suuradda noocana yeelanaya biyihii waxaa la badiyey alqaliilu najm biyihii intay yaraayeen nijaastaha fabalaqa qullatayn intii aynu soo sheegnay buu gaadhay foostadii walaa taqayura isbedelna laakiin ma leh dahura dee daahir buu noqonayaa kolka waxa uu kuleeyay biyihii haddii ay kolka hore yaraayeen oo dee foosto goboliya waxa ay ahaayeen ama boqol liter iyo meelahaas laakiin la kordhiyo iyagoo kolka hore xoogaa nijaas ku dhacdanba bar kale lagu daray waa la badiyey way sii bateen cadadkoodi markii dabeetana ay qollatayn gaadheen wax urah iyo dhalal xumo iyo ma laha arag xumo midna dee hor iska isticmaalaya marka kuwii badnaayo wuxuuna ay la mid yihiin aan lahayn isbedelka kuwi bay la mid noqonayaan walaa tagayura dahura wlmuraadu bاtagayuri bاaahir aw bاnajm isbedelkana dhowrka jeer soo celceliyey ee aan idhi shaygani waa inuu ku doorsoomaa daahir ama waa inuu ku doorsoomaa nijaas marka uu ku doorsoomayo in lagu dahaaro qaadanayn isbedelkan aan kasoo warramay ima allawnu aw ilطacmu aw iriix waa saddexdaama lawn midabkii biyaha ayaa bedelan oo caadigii ka tegay ama dhadhankoodii baa isbedelay ama urtoodii baa isbedeshay oo reer baadiyaha oo kale markay dee arrimahaasi qabsadaan dee xoolahana way ka waraabinayana way iska cabi doonaan waxna way ku karsan laakin dee cibaadadii unbay tayamumi markaa oo cibaadadii iyadaba iska gebagabaysan doona biyaha noocaani markay yimaadaan ile cibaadada xukumkeedu waa gaara hadii qofku waayo fain lam tajiduu maa xukman aw xaqiiqa hadii xaqiiqanimada biyo loo arki waayo ama xukman baa loo waayo dee biyo la isticmaali karo ayaan meeshii jirinba kolkay xaajadu noocaa u dhacdo dee fatayamamu saciidan ayiba ayaa la yihi marka idaa dee nadiiftaa isticmaala wayundabu waxaa la ammaanay buuri sharciga ammaanay taktiyat linaa nimanka fuqahada wuxuna sameeyey wixii axaadiista ay ka hadlayeen bay soo tajriidiyeen oo in fara badan dee markaad axaadiista sunan aw ilaxkaam aada akrido waxaad ku arkaysaa masaajidkan ay sheegayaan oo dhan markaas siuu dee qofku uba qaadan karo ama axaadiistii bay kala saareen dad wixii masaa'il u arkayeen inay dhinac isu raaceen ayay soo ururiyeen wayundabu taktiyat linaa weelkii in la daboolaa sunna ah oo habeenkii la daboolo si waxyaabaha dee caafimaad dara aanay u imanin oo xayawaanaadku aanay u gelin falow waqaca hadduu dhaco fii axadi linaa-eyni najisu nijaasi hadday ku dhacdo labadan weeleha isbaal yaalla midkood tawada-a min axadihimaa midkoodun buu ka weysaysanaya biijtihaadin dadaal buu kaga weysaysanaya wa duhuuri calaamatin iyo calaamo ka muuqata sawaaun qadara karya calaa daahirin kuwo biyo daahira karya biyaqiinin si yaqiina u karya am laa ama muu karin waa isku mid un fain taxayara hadduu wareeran araaqahumaa tahay iskaba daadiyo oo wayatayamamu wuu gebagabaysanayaa bilaa icaadatin isagoon soo celinin masaladu ka hadlay halkan masalada waxa weeyaan halkan baa weel kuu yaala daahir buu ahaa mid kalun baa la agdhigay dabeetna kii kale waa nijaasaysany oo inuu nijaasanya lagu sheegay waabaad kala garan weydayba markaa dadaal baad samaynaysa sidaa uu ku sheegay ijtihaad baad samaynaysa calaamadahana waad baarbaaray dhegdeebuu lahaa iyo dhankeebuu ujeeday iyo raadkeeba agyaala iyo waxaasu ka fikiraya qof si masalan dee kii daahirka ahaa markuu raadraadinayo markaa calaamooyinkaa isagoo ku ku xisaabtamaya dee wixii dadaalkiisa ana samaynaya kiibuu ku dadaalayaa markaa daahirka ahaa kolka wacaynkaa leeyahay buuri qaar kale oo yaqiinnimo u daahire haba helay sharcigu u banaynaya inuu kan ku dadaalo ilaan waxyaabo badan baa ijtihaadka lagu keenaa qibladii xaggay tahay iyo waktigii goortu galay iyo maradaada iyo waxyaabaasoo dhan ijtihaadaadku bay iskaga xidhayiin badankooda marka haddii uu ku dadaalo oo kii ay la noqotee dadaalkiisa udul dhigo uu iska isticmaalo laa ba-s kii nijaasta haba haduu doonaya ha noqdo hadduu isagu dadaalku keenay wuu kala garan waayo uu qasmay markaa e haddaadiyo labadaba ha gebagabaysa wax biyo kale haddaanu hay haduu biyo kale haya ku isticmaali da laakin haddii labadan weela isku qasmiyo meesha yaallaan labadaba intuu ka takhaluso ha gebagabaysa oo maxaa kaleeskan iyo daadintanba keenay dee waxaa keenay biyo daahira ag yaalla haddaa muxuu sameeya waxaan ku rumoobayn qawluhu tacaala walam tajiduu maa-an baan meesha oolin layi haddii la yidhi walam tajiduu maa-an sow kan biyihii agtiisa yaallaan way jiraan biyihii biyihii intay halkan yaallaan inuu gebagabaysto looma ogola inuu isticmaalona looma ogolo oo dee wixii baa isku daatay oo isku darmaday dee hadda adigaa ka takhalus horta kuwan si gebagabaysiga ugu banaanaado taasuu ka hadla tuu sheegaya waata noocaas wey falow waqaca fi axadilinaaayni najisun tawadaa min axadihimaa biijtihaadin dadaalku midkood ku isticmaali doona iyo wa duhuuri calaama calaama iska daydayaya sawaaun qadara karyaa calaa dahaarati calaa daahirin biyaqiin am laa biyo yaqiinnimo u daahira ama ha helaya ama yu heli haddii biyo yaqiinnimo u daahire uu helayo halkaa ay yaalaana dee kolleyba ijtihaadkana wax isaga tuban fain taxayara araaqahumaa hadduu wareerana ha daadiyo wayatayamamu bilaa icaada soona celin maayo iska gebagabaysan doonaa walacmaa yajtahidu kan indhahala indhalaawaha ah dee isagu uu dadaalayo hadduu damya calaamadana ma eegi karo isagu bidhaamana uma muuqdaane bal yajtahid ha dadaalo oo waxa gacantiisu ay dee usoo qaban karta ha taataabto fain taxayara haddii uu markaa ku dawakana qallada basiira qallada ha taqliidsado macnaha ha raaca weeye basiira mid indha indhaqaba war hebelow kaadayo bal labadan biyeyo mid baa daahir ahaayoon ogaaye bar iladayde astaamaha noocaasa buu lahaayo ma arkaye waxa ha yidhaah taasuu ka gudbay waxa uli walow ishtabaha hadday isku ekaado haddana dahuurun biyo nadiif me dahuurun biyo markaa la isticmaali karood garanaysa dee bimaai wardi maaulwardi waa biyo de waxa maaulwardi baanu kaba laydha halkan u yaala wastakhalq oo kale waa biyo udgoon oo iyagu waxyaabo kale loo isticmaalo dawaan iyo waxaa maaulwardi biyaha udgoon hadduu egaado tawada-a wuu ku weysaysanaya likulli waaxidin maratan mid walba mar buu ku weysaysanaya hadday labadan isaga egaaday biyana waa kuwa dahuurahoo fiican biyana waxa weeye kuwa maalwardiahoo aan dee loo isticmaali karin dahaaro si war kuba u yaraado hadduu kan dee kumidsido armu kii maalwardigaahay marka ayuu ku daynayna kanna ma ha isticmaalo kanna mar ha isticmaalo maxaa yeelay markaa wuxuu noo soo baxaya inuu ka kii daahirka ha isticmaalon baa soo baxay ila labadii midna kama nabadgelin laakin kolkii hore wuxuu kana u isticmaali waaya kana u isticmaali waaya dee mid baa najaasaha oo aan la istaafsiin karayn tawada-a bikulli waaxidin mara midba mar ha darsado markuu midba mar darsado dee kuwii daahirkahaa inuu isticmaalun baa kasoo baxay kuwan kalena dee way iska daba socon waxna yeeli maayana waa daahir aw amase bibawlin biyan dahuurahoo fiican baa waxay u egaadeen kaadi halkaana mid bukaa ku kaashay daasada kuwanina waa kuwiu biyaha usoo dhigtay mana kala garanayo si ay yihiin araaqahuma watayamama dee labadaba iska daadiyo kaadidana waa la daadin jiray awalba kuwan kalena dee wuxuu u daadinayaa iyuu biyuu agtiisa yaala iyay imanin ee gebagabaysigu si uu xalaal u noqdo labadaba intuu ka takhalusa watayamama ha gebagabayso taasaa markaa uu ay cibaadada ugu banaanaan karaysaa